halkani waa godka lagu shubo wasaqda laga soo qaado xaafadaha kala gedisan ee magaalada wajeer haddii ay noqoto wasaqda laga soo qaado suuliyaalka ama boosaneerada magaalada wajeer iyadoo xilli roobaad lagu jiro lagana cabsi qabo inay wajeer ka dilaacaan cudurrada halista ah sida cudurka daacuunka ayaa haddana shacabka xaafadda calimacow waxaa u sii dheer godka wasaqda ee lagu shubo magaalada wajeer in xilli roobeedka uusan lahayn kontarool ama meel lagu xadido wasaqda waxaa isku darsamay biyihii roobka iyo wasaqdii godkaasi lagu wada shubay waxaa hadda sidan bannaanka u soo baxay waa saxaradii lagu shubay godkani beeraha qaar ee xaafadda calimacow ku yaallo waxaa daadsan wasaqdii ka soo baxday godka weyn ee wasaqda lagu shubay ee magaalada wajeer loo yaqaano dhaminsaytka beerahani waxaa ku tiirsan dad danyar ah oo dalaga ka soo go'a u suuqgeeyo suuqyada kala duwan ee magaalada wajeer balse waxaa hadda dhex yaallaan saxaradii ka soo guddoontay godka weyn ee lagu shubo wasaqda magaalada wajeer wakiilka deegaanka township mudane mahad maxamed oo gaaray halkaasi ayaa wax laga xumaada ku tilmaamay in godka weyn wasaqda magaalada wajeer oo malaayiin lacag ahna qandaraasley lagu siiyey si ay halkaasi u hagaajiyaan in wasaqdii gudaha ka soo baxday ay beeraha iyo xaafadaha magaalada wajeer hadda soo gelayaan waxa uuna dowladda ugu baaqay in si degdeg ah arrinkan wax looga qabto haddii kalena albaabada la isugu laabi doono godka weyn ee wasaqda lagu shubo magaalada wajeer maanta waxaan soo booqanay damsit wejiya damsit oo sida oo kalena ah siwajka magaalada qaylo badan baa maalmaha nooga soo yaraysay bulshada qaylo badan baa ka keentay waxaa noola sheegay in maarata biyihii kasoo fatahaday ay xaafadaha soo galeen sida haddaba idinkaba arki kartaan waxaa arki kartaan meeshaan waxaa biyihii kasoo fatahay laakiin ilaa beerahaas waxa ku jiro arkaysaan waa qashinkii iyo saxaradii kasoo fatahada ka imaaday damside cudurro badan baa ka dilaaci kara nadaafad xumo badan baa ka jirtaa meeshaan dadkii cabasho badan bay ka muujiyeen dowladdii waan u sheegnay waqti badan waan u sheegnay solution hadda aan uma jeedno lastig waxaan u malaynaa laba jii xafiisaan tegey xafiiska waxaan tegay c s c london special planning oo hoos imaada damsite si aan gabadh ugu weydiiyo su-aalo ku saabsan waxyaabaha ama barnaamijka hadda oo midit solution ay u hayaan ama xal degdeg oo meeshan u hayaan waxayna ii sheegtay inay xal degdeg hadda oo la haya ay jirin sida si lamid waxaan u tegay chief of sub public health and sanitation waxaan u sheegay ceelashii dadkii xaafadan degnaa in ay ay leeyihiin ceelasha biyaha dhadhankooda iyo maarata kaalagooda waa isbedelay marka biyo haddii dhadhankoodii kaalarkooda isbedelay waxaan dhahay aan codsaday lab test in la sameeyo oo biyahaas la qaado sambol leh kadibna laab la geeyo resaaltigooda lasoo ogaado waxay maalintii maalinta ka dambaysan arkay chief of sagi wasiiradda ayagoo water purification tablets ama biyaha lagu sifeeyo kaniiniga biyaha lagu sifeeyo ayagoo la imaaday meesha xaafadda isku suwaraya taasna xal uma noqonayso waxaan aragnaa meesha inuu daacun ka dilaacayo nadaafad badan badan ka jirtaa meeshaan maalmo ka hor ama isbuucyo ka hor waa la nadiifiya lagu leeyahy haddana waa kan hal meel uu gaari gala male saa arkaysaan meeshaan meel uu gaari gala male meeshaan marka biyihii soo qulqulaya qashinkan lagu lagu istaaji waxaan aragnaa marka nadaafad xumo iyo daycaad badan inay ka jirto meeshaan in shaqo laga qabtan ay dowladda diyaar aysan u ahayn waayo wixii laga qabtay hadda ujeedaan maalin kasta waa laga shaqa laga qabtaa leeh waa sawajka iyo damasaytka magaalada hal meel isku leeyalah meesha ayadeed haddii maarata nadaafad ama xal waara ay dowladda u weysa waxaan u malaynaa inaanan intaa ka badan shacabkii qaylinay oo aniga maalin kasta ugu soo qaylino telefon isoo diraayo kaale wixna la arag dhibkaan aan haystay loo qaylinay anigana aan dowladda ku matal intaan ka badan inaan u dul qaadan karin inay meeshaan sidaan sii ahaato intaan ka badan inaan u dul qaadan karin biyihii meeshaan ka soo qulqul inay xaafadaha iyo dadku ugu tagaan hadday dowladda shacabkeeda ilaalinayn annagii dadkii maaragtay u xil saarnaay meeshaan ay maaragtay awood u yeelan waayeen inay xalliyaan arrintan shacabka ayaa waxaa insha allahu tacaala meeshaan waxaan qoofil ku taagi doonaa oon istaajin doonaa ilaa xal waara laga hela waxaan rabaa inaan dowladda fariintan u gudbiyo dowladda waxaan leeyahay meeshaan damaside waay waana siwaj damaside iyo siwaj islama ahaan karto waxaan rabnaa in la kala saaro maalin dhexdaas trainna isu raacnay c c land iyo aniga aan isyelo isu raacnay waxaan aragnay damaside waxaan dhahnaa siwajka ku yeela isyelo the way it's very clean hataa xafiiska ayaga fadhiisanaya wuu ka fiican yahay wuu ka clean badan meeshaan maxaa aragtaa marka soomaalidii inay isfiirinayso oo qof walba wuxuu leeyahy dadkaas haddii meeshooda hanaga joogeen waxba ayaga ha noqdeen oo maarata soomaalinimadii iyo qabyaaladii urtiya soomaali ka dhex taagneed lagu xumaynayo dadka halkan degan inaanan dan laga lahayn in maaratay maarata caafimaadkooda iyo xoolahooda inay nabad galaan inaan dan laga lahayn sidaa daraaddeed haddii noqotay in dowladdii ay isku fiirfiirinayso howshii waxba aan laga qabanayn la leeyahay maarata maalin kasta contracta meeshan wax laga qabana intaan ka badan inaan u dul qaadan karin shaqadina aan si degdeg ku joojin doono hadday maaragtay halkan meeshaan hadda ujeed hadda xal laga qaban waayo insha allah by tuesday we'll going to close the whole dam site
shukran hadda kadib waxaan rabnaa dowladda inay xalka keento hadday xalka keeni weysana waa saan sheegnay waa- waa la xiri doonaa meeshan ilaa xal looga helo derbigan marka la dhisay waxaa ka dhashay qalaaf badan baa ka jira wakhti badan buu qalaaf ka jira laakiin madaxdii halkaan u dhalatay oo dadka hadda halka xaafaddan degan ka dhalatay waxay dadka shacabka ka dhaadhiciyeen in maaragtay xoolihii iyo ilmihii ay meesha god ku dhacayaan sidaa daraaddeedna ay tahay in la feesgareeyo si xa loogu helo xal oo daawada iyo raashinka dhacay ay usoo qaybsanayeen iyo saxarada ay ku dhex dhici lahaayeen si xal looga helo in ilmaha laga feesgareeyo laga deero meeshaan ayaa go-aan lagu gaaray laakiin in dhamsaytkan dhamsaytkan uu sii jiro oo la exist oo sii exist gareeyo oo sii jiro mar lagu heshii ma jirin in wax cusub laga dhisana ma ogeen wax kasta oonan la maaragtay ay bulshada meeshaan aan xal ugu jirno dan ugu jirno waa ka warqabin oo la dhisa oon aragnana si deg deg waxaan ugu baaqaynaa dowladda inay joojiso waana joojin doonaa insha allahu tacaala waxaan rabnaa dadka ee, meeshaan maaragtay ku- ku shuba qashinka saa arkaysiin meeshaan hadda waxaan qashin waa bannaanka xali waxaa lagu shuba dhaamsa markuu xirmo albaabka uu ka xirmo gaarigii wadi suwajka meeshaan buu xaarka ku shubay qashinkii wada halkaas buu ku shubay waad arkaysaan kamerada ku qaban kartaan sidaa daraaddeed gaariyaasha halkaan jooga shacabka waxaan u- ugu- weliba brifate u badan oon danta ka lahayn oo markay imaadaan ay ku daadin oo kala wareegaay waxaan u warayna inaad harkooda ku celisaan uma dul qaadan karno qashin kasta oo aan planned disposal lagu samaynayo oo outside kii kale derbiyaa la dhisata hadday derbiga geli waayeen ayaga qashinka iska buuxiyeen ma bannaankay ku daadinayan guryahooda ku daadsadeen meesha waa buuxdaay intaa ka badan uma dul qaadan si kastaba ha noqotee maaha markii ugu horraysay oo ay cabasho ka soo yeerta godkani iyadoo dadka xaafadda calimacow deganna ay dhibaato ku qabaan cabdiraxmaan mucaawiye warbaahinta star ismaamulka wajeer